xadiidka afar iyo soddonaad ee baabka calaamadaha munaafiqiinta waa kitaabkii iimaankee can cabdillaahi bni camruu ana annabiya sala allahu calayhi wasalama qaal cabdillaahi bni camruu ilaahay raalliha ka ahaada isaga iyo aabihiibe waxaa laga wariyey inuu nebiga ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khalisa afar shay cidda laga helo waa munaafiq dhammaystiran waman kaanat fiihi khaslat minhunna kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi xataa yadacaha ruuxii ay ku jirto wax ka mid ama xaalad ka mid ah afartaasna waxaa ku jira wax ka mid ah ama xaalad ka mida munaafiqnimada ilamayo uu ka daynayo ida tumina khaan marka la aamino wuu khiyaameeya waidaa xaddata kadaba hadduu warramana been buu sheegaa waidaa caahada qadara hadduu ballan qaadana waa ballan buriyaa waidaa khaasama fajara hadduu doonana doodo wuu dembaabaana